بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله باب ما يقوله عند النوم wuxuu baab u yahay maa yaquuluhu waxa qofka uu leeyahay cinda annowmi hurdada agteeda yacni waa adkaaru nowm waay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaari laaayaatin liuli lalbaab samaawaadkay arlada abuuristooda waاkhtilaafi alleyli waannahaari iyo iskhilaafka habeenkii iyo maalinkii waxaa ku sugan la'aayaatin cibar ayaa ku sugan liulil albaabi dadka caqliga u saaxiibka ayay ugu sugan tahay aladiina ulul albaabkaasoo yadkuruuna allaha ilaahay xusaya qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim xaalay yihiin kuwa taagan wa qucuudan iyo xaalay yihiin kuwa fadhiya wa calaa junuubihim iyo ayagoo dhinacyadooda u jiifa intaba wayatafakkaruuna waxay ku fakirayaan fii khalqi asamaawaati waalardi samaawaadkii arlada abuuristooda ayay ku fakirayaan oy ku tadabburayaan aayaddani waxay madxii ammaan u tahay dadka dikriga ilaahay ku howlan wakhti walba oo ku dadaalaya dikrullaahi casa wajal markay taagan yihiin markay fadhiyaan iyo markay jiifaan ashaahid min alaaya wa calaa junuubihim waay maxaa yeeley jiifka adkaarta lagu akhriyo ama qofka uu akhrinaya asoo jiifa waxaa ka mida adkaartaasi adkaaru nowm wa can xudayfata wa abi darin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama kaana idaa aawaa ilaa firaashih nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa hadduu gogoshiisa u dunmo qaala wuxuu dhihi jiray bismika allaahumma axyaa wa amuut bismika allaahumma magacaaga ayaan allow axyaa ku noolaanayaa wa amuutu oo aan ku dhimanaya haddaan noolahana adaan kugu noolaanayaa bisababika ayaan u noolahay wa amuutu waanu u dhimanayaa oo sababtaa ayaa geeridu ku imaata macnaha adaana idila adaana innooleeya ilaahay rawaahu albukhaariyu wa can caliy radia allaahu canh bismika allaahuma amuut waan axyaa wa amuut waxay deliil u tahay hurdadu inay tahay nowcun min almowt annowm waa akhu lmowt hurdadu waa geerida walaalkeed wey waa geeri yar rawaahu lbukhaariyu can caliy radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal slama qaala lah nabiga calayh isalaatu wasalaam cali buu wuxuu ku yidhi walifaatima radia allahu canhuma idaa awaytumaa ilaa firaashikumaa haddaad u dulmataan gogashiinna ow idaa akhadtumaa ama haddaad qaadataan madaajicakumaa meelihi aad seexan lahaydeen fakabbiraa alaaan wa alaaiin soddon iyo saddex jeer takbiirsada wasabbixa ilaahay nasaha alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex jeer waxmadaa ilaahay mahdiya alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex jeer wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku jirta altasbiixu arbacan wa alaaiin wa fii riwaayatin altakbiiru arbacan wa alaaiin takbiirta ayaa waxay tahay soddon iyo afar riwaayadaha qaar atasbiixee waxay ka dhigeen soddon iyo afar bacdu riwaayaatna altakbiire waxay ka dhigeen soddon iyo afar muttafaqun calayh wuxuu leeyahy nebigu calayh isalaatu wasalaam haddii dikrigaas aada la timaadaan asiga ayaa idinkaga khayr badan min khaadim ilan faatima radia allahu canha ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ka dalbatay inuu khaadim siiyo inuu siiyo addoon u adeega oo u shaqeeya nebiga calayh salatu slam wuxuu leeyahay dikrigaan la imaada habeenkii marsaa seexanaysaan ayada ayaa idinkaga khayr badan min khaadim khaadim idiin adeega oo idiin shaqeeya adkaartaana idinkaga khayr badan waxay yidhahdeen culummadu waxaa laga qaadanaya xadiidka qofka haddii habeenkii markuu seexanayo dikrigan uu la yimaado inuu nashaad iyo firfircooni ka qaadaya markuu soo kaco bacdu culamaana waxay yidhahdeen waa mujarab oo arrin la tijaabiyey waay qofka markuu habeenkii seexanayo hadduu adkaartan la yimaado subaxdii wuxuu soosoo toosayaa asoo nashiida oo nashaad haya oo firfircoon oo kasal iyo wahsi midna aysan hayn fawaa'idda dikrigan ayay ka mid tahay lidaalika nebiga calayi salatu slam dikrigan ayuu ku tawjiihiyey faatima ayadaana kaga khayr badan buu yidhi min khaadim وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxuu hi قال رsuuل الله صلى الله عليه وسلم إذا أwى أxadكم أxadkin hadduu u dunmo إilىa فirاaشhihi gogashiisa falynfض فirاaشhahu gogashiisa ha jafo bidaakhilati izaari izaarka oo wato daakhilkiisa ha ku jafo ha ku tirtiro yaعni ha ku jafo faإnahu laa yadri ma garanayo maa khalafahu calayhi waxa uga dib mareeyey oo u dib dhaafay ma garanayo haddaad gogashaada aada goglato kadibna aada ka tagto markaad soo noqoto waxaa sunno ah marada aad sidato haddaad macabiis xihan tahay macabiistaada qaybta hoose ee daakhilka ah ayaad waxaad ku jafaysaa gogashaada dusheeda ujeeddada loo jafaayo maxay tahay fa innahu laa yadri maa khalafahu calayhi ma garanayo wax uga dambeeyey waxaa laga yaabaa markaad gogasha ka tagto kadib in bahallo ay kaaga dambeeyaan dabaqalooca laga yaabaa inuu kuu koro bahallo kale laga yaabaa inay kaaga dambeeyaan inaad marka jafto ood maradaada aad ku jaftood ku tirtirto ama aada dul mariso waxay keenaysaa wixii kugu qarsoomi lahaa inay kuu muuqdaan oo aan lagugu dhuuman uma yaquulu kadib wuxuu leeyahay markuu gogasha tago bismika rabbii wadactu janbii bismika magacaaga rabbii yaa rabbi rabbigayow ayaa wadactu janbii dhinacayga dhulka ku dhigay wa bika adiga dartaana ay arfacuhu ayaan dhinacayga u kor yeelayaa maxaa yeele aniga awood ma lihi awoodaan dhinacayga dhulka ku dhiga ma lihi awoodaan uga soo kacana ma lihi ilaa biicaanatika ilaa adiga kaalmadaada mooyaane ilaahay in amsakta nafsii ilaahow haddaad naftayda haysatood ceshato farxamha u naxariiso ilaan qofka markuu seexdo naftu waa tegaysa allaahu yatawafa alanfus xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wa yursilu lukhraa idan mid ilaahay waa ceshanaya miduu geeri u qadaray soo noqon mayso middii ilaahay geeri uusan u qadarinna waa soo daynayaa oo waxay sugaysaa ilaa ajalin musama marka wuxuu leeyahay in amsakta nafsii ilaahow nafteeda haddaad ceshatood haysato oodan ii soo celin farxamha ilaahow u naxariiso macnaa haddaad i oobsato w ilaahow ii naxariiso wa in arsaltahaa haddaad soo dayso oo soo dirto faxfadhaa ilaahow nafteyda xifdi bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin waxaad ku xafidaysaa addoommadaada saalixiinta ah ilaahow nafteyda ku xafid muttafaqun calayhi وعن cائشhaةa رadي الله عanهa أنa rasuula الlahi صل ل sلم kaana wuxuu ahaa إidaa أkhada madjacah hadduu gogashiisa qaato ama uu damco inuu seexdo nafata fii yadayhi labadiisa gacmood ayuu afuufayay wa qara'a wuxuuna akhrinaya biاlmucawidaaت wamasaxa bihimaa wuxuuna ku masaxaya jasadahu jismigiisa biاlmucawidaaت waa suuraة الإkhlaas iyo mucawidateynkii wa wamasaxa bihimaa wuxuuna ku masaxayay jasadahu jirhkiisa min adkaari nowmi ka mid taha intaadan seexan ka hor ayaa labadaada gacmood waxaad ku akhrinaysaa almucawidaat ayaad akhrinaysaa labadaada gacmoodna waa afuufaysaa markaad afuufto ayaa waxaad marinaysaa jirhkaaga wa masaxa bihimaa jasada jirhkiisuu ku masaxaya nebigu sala allahu calayh wasalam wa fii riwaayatin lahuma bukhaariiyo muslim riwaayaday leeyiin waxaa ku jirta ana nebiy sal l slam kaana idaa aawaa ilaa firaashih hadduu gogashiisa u dunmo kulla leylatin habeen walba jamaca kafayhi wuxuu jamcinaya labadiisa calaacalood uma nafata fiihimaa kadibna waa afuufay faqara'a fiihimaa wuxuu ku akhrinaya qul huwa allaahu axad waqul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi annaas uma masaxa bihimaa kadibna wuxuu ku masaxaya ma stataaca intuu awoodo oo min jasadihi jirhkiisa ka mida yabda'u bihimaa wuxuu ku bilaabaya calaa ra'sihi madaxiisa wa wajhi iyo wejigiisa wamaa aqbala iyo wixii soo qaabila oo min jasadihi jirhkiisa ka mida yafcalu dalika arrinkaa wuxuu samaynayay alaaa maraatin saddex jeer saddex jeer oo markiiba saddexda uu akhrinayo halkii marba wuxuu akhrinayaa suurat اlikhlaas iyo suurat اlfalaq iyo suurat اnnaas markuu akhriyo wuxuu ku tufayaa gacmihiisa markaasuu madaxa ka bilaabayaa iyo wejiga kadibna jirhkiisa inta soo qaabilaysay hore ayuu marinayaa iyo in alle intuu awoodo jismigiisa ka mida in alle inta awooddaad gaarsiinaysaa oo jirhkaaga ka mida marka labaadna sidaasoo kale aad samayn mar saddexaadna kadalik saddex jeeruu nebigu sidaa samayn jira calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi qaala ahlu luga ahluluga waxay dhahan culamaau luga annafdu nafkhun latiifun bilaa riiqin annafdu waxaa la yidhahdaa waa afuufid latiifun oo yar bilaa riiqin aan candhuuf lahayn gacmaha candhuuf ku tufi maysid waxaa la rabaa waa neeftaas waay waa afuufaysaa keliya afuufid maaragta raqiiqahoo jilcan wax candhuufana aan wadan marka waa ku tufaysaa labadaada gacmood kadibna waxaad marinaysaa jismigaaga waxay ka mid tahay min adkaari nowm intaadan seexanin ka hor وعن البراء بن عازب رضي الله عنهma qاaل wuxuu yihi qاala lii rasuuل اللh slى الله عليه وsلم نبga عaليه الصلاaة وaسلام wuxuu ugu yidhi إida أتayta madjacaka haddaad gogashaada aad tagto iyo meeshaad seexo lahayd fatwaضأ yaعni haddaad doonto way inaad tagto haddaad doonto inaad tagto gogashaada fatwaضأ weysayso wuضuءaka للصلاة sidaa salaada ugu weysaysanayso kale weyse qaad taama weyse qaado uma dajic kadibna u seexo calaa shiqika alayman dhankaaga midig waqul waxaad tidhahdaa allaahuma aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk allaahuma allahayo aslamtu nafsii nafteyda waxaan u hogaamiyey ilayka xaggaaga wawajahtu wajhii wejigaygana waxaan u jiheeyey ilayka xaggaaga wafawadtu amrii arrinkaygana waxaan u tafwiidiyon u celiyey ilayka xaggaaga waalja'tu dahrii dhabarkaygana waxaan u tiiriyey ilayka xaggaaga adaan ku cuskaday ilaahayo ragbatan wa rahbatan ilayk ragbatan jacayl dartii iyo tamac aan damcayo jannadaada iyo naxariistaada wa rahbatan iyo cabsi ilayka adiga aan kaa baqayo laa malja'a meel loo baxsada ma jirto walaa manja meel la magan galana ma jirto minka adiga lagaa magan galo ilaa ilayka ilaa xaggaaga mooyaane aamantu bikitaabika aladii anzalta ilaahu waxaan rumeeyey kitaabkaaga aad soo dejisay wa binebiyika aladii arsalta iyo rasuulkaaga aad soo dirtay sidaa haddii aad tidhaahdo fa in midta haddaad dhimato midta cala alfitra fitrada ayaa ku dhimanaysaa islaamnimo ayaad ku dhimanaysaa iyo khaatimo wanaagsan haddii sidaa aad ku dhimato wajcalhunna kelimaadkaana waxaad ka dhigtaa aakhira maa taquulu waxa ugu dambeeyaad ku hadasha ka dhig waxa ugu dambeeyaad leedahay kelimaadkan ka dhig oo waxaa la rabaa markaad ducadan la imaanayso inaan war kaaga dambeeyo waa markaa ugu talagashay inaad si fiican u seexato waa markaad ugu talagashay inay kelimaadkaanu ay noqdaan warka kugu dambeeya tiraahdo hadday sheekaya war kuu dhiman yahay intaadan ducadan la imaanin ayaad gudanaysaa ducadan intaadan la imaanin ka hor ayaa wixii wara iyo wixii hadaloo kugu jira leedahay laakiin ducadan waxaad ka dhigaysaa waxa ugu dambeeyaad leedahay wajcalhunna aakhira maa taquul متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوى إذا أوى إلى فراشه هدو قوشي سأدن وقال وحو ديجر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ما هدى ما أنت الله أسرنات الذي الله سو أطعمنا نقوذي وسقانا نورابي وكفانا نكافي وعد والبنغ كافي وآوانا نضمي فكم ممن لا كافي له بدنا وعيدا وحكا في سلهين walaa mu'ya mu'wiya iyo cid soo dunta midna macnaha aaday u badan yihiin rawaahu muslim wa can xudayfata radi allahu can anna rasuula allahi sal slam kaana wuxuu idaa araada haddii uu doono an yarquda inuu seexdo wadaca yadahu lyumnaa gacantiisa midig ayuu wuxuu dhigayay taxta khadihi dhamankiisa hooste dhanka midigu u seexan jiray nebiga calayh isalaatu wasalaam uma yaquulu kadib wuxuu leeyahy allaahuma qinii cadaabak yowma tabcatu cibaadak ilaahu cadaabkaaga iga ilaali yowma maalin tabcasu cibaadaka addoommadaada aada soo saarayso qofka markuu seexanayo aadaabu noom waxaa ka mid ah inuu dhanka midig u seexdo dhanka midig inuu u seexdo marka hore u seexanayo culimmadanoo xikmadda ku jirta way sheegeenoo waxay ku cileeyeen dhanka midig in loo seexdo ayay hurdadu ku fududdahay bay yidhaaheen qofkana markuu seexanayo waxaa la rabaa hurdadiisu inay tahay mid fudud si gelinka dambe usoo tooso ama cala alaqal aysan salaada subax aysan u dhaafin marka dhanka midig waxay yidhahdeen in loo seexdo waxay keenaysaa qofka inuu hurdada aad aysan ula tegin hurdadiisa waxay noqonaysaa mid fudud sababtuna waxa waaye bay yidhaahdeen wadnaha wuxuu ku jiraa dhanka bidix qofka markuu midigta u seexdo waxay yidhahdeen wadnihiisu waa raaracsamaya wadnahoo raaracana hurdadu ma noqonayso mid haqiila ma noqonayso hurdadaadu inay mid culus noqoto lama rabo marka maadaama aad tahay qof doonaya inuu cibaadaysto fii aakhiri leyl doonayo in salaada subax uu soo kaco wakhti hore laakiin haddaad bidix u seexato waxay yidhahdeen wadnihii mowdiciisuu ku sugan yahay wax raaracana ma gelayaan taana waxay keenaysaa inay ka dhalato hurdo culus oo qofku seexda hurdo aad iyo aad u culus marka xikmaddaasi ayaa waxaa loo sharciyeeyey bay yidhahdeen in midigta loo seexdo si qofka aysan hurdada ula tegin cibaadadii uu doonayo inuu cibaadaystana aysan u dhaafin rawaahu tirmidiyu wa qaala wuxuu yidhi xadiidun xasan wrawaahu abu daawud min riwaayati xafsa radia allahu canha wa fiihi waxaana ku jiray annahu kaana yaquulu nabiga calayh isalaatu wasalaam ducadan inuu dhahayo alaaa maraatin saddex jeer yacni saddex jeer wuxuu lahaa allahuma qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak saddex jeeruu dhahayo calayh isalaatu wasalaam xadiidkan wuxuu u dambeeyey maa yatacallaqu biاladkaar waxaan ku jirnay kitaabu اladkaar alimaamu اnawowi raximah اllah wuxuu noo soo sheegay axaadiid kala duwan ee ku saabsan fi اladkaar horana waxaan u soo marnay adkaartu inay leedahay ama ay u qaybsanto adkaar mutlaqa iyo adkaar muqayada adkaartii muqayadada ahayd ayaan qaybta dambe ku jirnay oo duco walba ama dikri walba iyo meeshu u munaasib yahay oo nebigu ula imaan jiray calayhi salaatu wasalaam wixii marka adkaara ee muqayado ah meelihii loogu talagala waa in loogu lala yimaado wixii adkaaru nowma noomkaa lala imaanaya cinda annowm adkaaru asabax walmasaa waxaa lala imaanaya cinda asabax walmasaa wahaakada adkaaru listiiqaad min annowm marka hurdada laga soo kacayo kadalik والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين